hogaamiyaha ruuxiga ah ee iiraan ayatullaahi cali khameyni ayaa wacad ku maray ciqaab adag iyo aargoosi ka dhana israa'iil kadib shaqoolkii habeenkii arbacada lagu dilay madaxii siyaasadda ee xamaas ismaaciil haniya xilli uu ku sugnaa guri ku yaalla magaalada tehraan ee caasimadda dalkaasi iiraan inkasta oo aanay israa'iil si toos ah u sheegin dilka ismaaciil haniya haddana iiraan iyo xamaas ayaa ku eedeeyey inay ka dambayso dowladda israa'iil haniya ayaa u tegay iiraan ka qaybgalka munaasabadda talaatadii lagu caleema saaray madaxweynaha cusub ee dalkaasi iiraan ma aysan sheegin qaabka ay uga argudan doonto israa'iil hase yeeshee wargeyska new york times oo soo xiganayay saddex sarkaal oo ka tirsan dowladda iiraan oo ka dalbaday inaan la magacaabin ayaa sheegay in ayatullah cali khumeyni uu ciidamada iiraan ku amran inay si toos ah u weeraraan israa'iil dilka ilaahay u naxariistay ismaaciil haniya hogaamiyihii siyaasadda ee xamaas saameyn intee leeg ayay ku yeelanaysaa xiisada ka aaloosan gobolka iyo xamaasba su-aashaasi ayaan weydiiyey cabdiraxmaan maxamed oo ah falanqeeyo degan magaalada london waa mahadsantaha cabdixaafid saameynta dilka ismaaciil haniya waxay leeyihiin in badanoo ka mida dadka xildheerayaasha ah maktabka siyaasiga ee xamaas wax saameyn ah ku yeelan maayo dagaalka hadda socda maxaa yeelay dagaalka gudaha waxaa ka waday waa garabka caskariga ee ciisidiin qasaam awalna waxaa waday hooshaas yaxya sinwaar marka camaliyaadka dagaalka gudaha wax saameyn ah ku yeelan mayso ikhtiyaalaadkan israa'iil ay sameynayso ma aha markii ugu horeysay ee lagu dilo dad siyaasiyiin ah oo maktabka ka tirsan banaanka maaragta falastiin horey waxaa loo dilay saarax al caruuri oo lagu ikhtiyaalay lubnaan sidoo kale waxaa la dilay marwan ciisa maaragta oo horey u sheegatay israa'iil inay dilkiisa ka dambeysay laakiin ay xamaas aysan qiran marka sidaa darteed dagaalkan waxaa laga yaabaa inuu isku bedel dagaal mandiqada oo dhan saameyn ku yeesha sida lagu daabacay wakaaladda wararka ee routers ra-iisul wasaaraha israa'iil benjamin netanyahu ayaa khudbada si toos ah looga baahiyey telefishinada oo uu jeediyey shacabka israa'iil ku sheegay inay israa'iil dharbaaxo kulul ku garaacda xulufada iiraan oo ay ku jiraan xamaas iyo xisbullah hase yeeshee marnabama uu soo hadal qaadin magaca ismaaciil haniya iiraan wacd ayay ku martay inay ka aargoosan doonto cadowgeeda tallaabooyin noocma ah ayay qaadi kartaa tehraan waa kan mar kale cabdiraxmaan
dilka lagu dilay ismaaciil haniya gudaha dalka iiraan waxay iiraan dareemaysaa runtii ciriiri aada u ballaaran iyo saameyn taban murshidka iiraan cali khameyni wuxuu yidhi waynu waynu ciqaabi doonaa israa'iil ciqaab daran waxaana waajib nagu ah in ismaaciil dhiiggiisa lagu daadiyey dhulka iiraan ee barakaysan aan u aarno sidoo kale madaxweynaha cusub ee iiraan mascuud bajeskeyn wuxuu yidhi sahyuuniyadda waxaa waxay arki doonaan cawaaqib camalkooda mar dhow sidaasoo kale abaanduulaha guud maxamed baaqiri wuxuu yidhi waa midowgii jabhadaha muqaawamaadka islaamiga qolada layidhaha israa'iilna waxay la kulmi doontaa falcelin ku habboon oo munaasib ku ah haddaba waxaa isweydiin leh dhaarashadaas iyo hanjabaadaas iiraan ay fulis ay sheegtay maxaa ka dhici kara iiraan waxaa laga yaabaa inay abaabusho muqaawamaadka islaamiga ah oo dhan sida lubnaan syriya yemen xamaas iyo ciraaq markaasna ay dhacdo in dagaal wadanka gobolka oo dhan ku ballaarta inuu ka dhaco meeshaas waa dhici kartaa netanyahu ayaa ku hanjabay in si adag ay uga jawaabi doonaan weerar kasta oo lagu soo qaado intaasi ayaynu dhegaystayaal kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkeenii amuraha islaamka anigoo cabdixaafid cawil ismaaciil ayaa soo diyaariyay oo idina socodsiinayay tan iyo inta aynu mar kale ka kulmayno haddii ilaahay raalli ka noqdo sidaas iyo jimca wanaagsan